الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيinا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxa aynu kusoo jirnay bab القضاء oo ah xukunkii xadiidka ugu horeeya oo ahaa xadiidu caaisha radia allahu canha waxa ay rasul waxa uu rasuulku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man axdaثa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad man axdaثa qofka kusoo dariya fii amrina hada ay fii diinina wa sharcina diintayada iyo sharcigayaga qofka ku soo dara maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fahuwa raddun ay marduudun calayhi mid lagu celinayo weeyaan raddun marduudun calayhi hayru maqbuulin midaan la aqbalaynin oon qofka laga aqbalayn wa fii lafdin waa lafdiga fii lafdin yani lafdiga limuslim muslim baa iska leh man camila camalan man camila camala qofka shaqo qabta laysa calayhi amrunaa kaasoo diintayda aan ku sugnayn fahuwa raddu ay marduudun calayhi hayru maqbuulin mid lagu celinayo oo aan laga aqbalaynin waay xadiidkan sida aynu xalay sheegnay waxa uu ka mid yahay qaacidaة cadiimaة min qawaacid الshariica waxa uu shamlistay qaacido weyn oo qawaacidda shareecada ka mid ah iyo aslu cadiimu min usuulihaa waxa uu ka warramay wax kasta oo bidaca ama muxdathaada oo diinta lagu soo daro oo aan ka mid ahayn diinkii oo ilaahay loogu dhowaanayo in uu yahay shaygaasi shay saaxiibkiisa lagu celinayo oo aan laga aqbalahayn yani ilaahay subxaana wa tacaala ka aqbali maayo marka yani asal buu yahay miisaanka camalka la qabanayo camalka qofka uu qabanayo miisaankiisi waxaad ku miisaamaysaa camalkaad samaynaysid ma waafaqsan yahay diinta ma waafaqsan yahay ama shareecada ama ma waafaqsan yahay sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam camalkaas hadduu noqdo camal waafaqsan sunnihii rasuulka iyo sharcigiisii iyo rasuulku wuxuu la yimid calayhi salaatu wasalaam camalkaasi waxa uu noqonaya mid maqbuulah oo la aqbalaya haddii uu khilaafo camalkaasi hadduu noqdo mid khilaafsan diintii rasuulkuu la yimid iyo sharcigiisii iyo sunnihiisii walow saaxiibkiisu ilaahayba ha ugu dhowaadabae camalkaasna wuxuu noqonaya mid marduudah oo saaxiibkiisa lagu celinayo marka miis camalka la qabanaya ilaahay loogu dhowaanaya miisaankiisa waa kaa weeyaan ma waafaqsan yahay sunnaha rasuulka mase ma waafaqsana laba arrimood baa camalka laga maarmaan u ah alikhlaas walmutaabaca ikhlaas in ilaahay loo barax tiro camalkaas oo keligii la siiyo oo cidna aan lala wadaajinin waa camal ilaahay subxaanahu wa tacaala loo barax tiray oo laga ilaaliyey in lala wadaajiyo cid kale kaasu waa shar ka labaadna waa mutaabaca waa inuu noqdo camalkani mid rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam lagaga dayanayo oo rasuulku uu sharciyeeyey labadaa mid ka mid a haddaa camalkii laga waayo camalkaas wuxuu noqonaya mid aan soconaynin oo aan la aqbalahayn haddii ikhlaaskii meesha uu ka baxo oo ilaahay loo barax tiri waayo waxa uu noqonayaa camalkaasi mid marduuda haddii sunnihii hadduu marka ikhlaaskii laga helo laakiin sunnihii uu khilaafo iyadana waa marduud markaa saasuu xadiisku wuxuu noqday aslun cadiimu min usuul ashariica baabka muxuu keenay sheekhu raximah llah munaasabadda u keenay waxaa sheegay ibnulmulaqin wuxuu yidhi wajhu munaasabati dikri hada alxadiidi fi hada albaab baabkan wuxuu ugu sheegay xadiidkan ana alqabaa munaasabadda baabka u keenay waxa weeyaan qadaaga iyo xukunka maxkamadaha wixii la kala xukumayaa laa yanxasir famaa kaana minha calaa qanuuni الsharci fahuwa maqbuul waxaan qadaaga iyo xukunka dadka la kala xukumayaa wixii sharciga waafaqsan oo mid la aqbalaya weeyaan wamaa kaana minha calaa khilaafihi fahuwa marduudun haddii uu noqdo wixii la xukumay mid khilaafsan sharcigiina mid lagu celinayo weeyaan marduud weeye marka halkaasuu keenay xukunku hadduu waafaqo sharcigii waa maqbuul hadduu khilaafana waa marduud saasuu baab ku keenay buuri waay an caaisha radia allahu canha qaalat dakhalat hindu bintu cutba hinda bintu cutba ayaa u soo gashay imra'atu abi sufyaan ahayd abi sufyaan gabadhiisii calaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay buu usoo gashay faqaalat waxay tidhi yaa yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow inna abaa sufyaan ninka abu sufyaan la yidhaahdaa rajulun shaxiixun waa nin gacan adag yani bakhayla oo bakliga welibana kusii dadaalaya shaxiixu waxa weya waa ninka dhabcaalka ah ee welibana aadka usii markaa ugu sii dadaalaya xoolaha inuu hayo laa yucطiinii min annafaqati biilka xaggiisa igama siiyo maa yakfiinii wax anigu igu filan wayakfii baniya carruurteedana ku filan ilaa maa akhadtu waxaan ka qaata mooyaane min maalihi maalkiisa biqayri cilmihi isagoo aan ogeyn fahal calaya fii dalika min junaaxin arrinkaasi wax dembiya korkayga miyuu miyuu saaran yahi yani wax dembiya miyaan ku leeyahy faqaala rasuulu llahi rasuulku wuxu uhi sala allahu alayhi wasalama khudii min maalihi maalkiisa ka qaado bilmacruufi si wanaagsan maa yakfiiki wax kugu filan ka qaado wayakfii baniiki carruurtaadana ku filan hinda bintu cutba waxa weeyaan abu sufyaan gabadhiisii weeyaan abu sufyaan ibnu xarb waxay islaamtay maalintii maka la furtay ayay islaamtay markii odageedu iyo abu sufyaan uu islaamay ayay islaamtay iyaduna marka nikaaxoodii horeunbay ku wada joogeen oo nikaaxoodii hore islaamku ma gurinin marka way u ashkatootay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ti rasuulka ilaahayow ninkan abu sufyaan la yidhaaho ee aan la joogaa waa nin bakhayla oo gacan adag laa yucطiinii min annafaqati maa yakfiinii wayakfii baniya nafaqada oo biilkii ah wixii la siinayay ehelkii iyo carruurtii nafaqada ima siiyo wax igu filan aniga iyo carruurteeda ku filan ilaa maa akhadtu min maalihi maalkiisa waxaan ka qaata mooyaane bigayri cilmihi isagoo aan ogeyn yani isagu wuxiisa iguma filna aniga carruurtiiba naguma filna laakiin xoolihiisa isagoo aan ogeyn baan wax ka saaraayo ku dhamaystiraa dee biilkii xoolo una ogeyn markaa marka waxay leedahay fahal calaya fii dalika min junaaxin wax dembiga korkay imu saarayn arrinka aan sameeyey ee xoolaha aan qaatay isagoo aan ogeyn dembi miyaan ku leeyahay marka rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam khudii min maalihi bilmacruuf maalkiisa waxaad u qaataa macruuf yani si wanaagsan u qaado oo macruufku waxaa loogala jeedaa waxaad qaadataa xoola aanad ku israafaynin si macruufoo wanaagsan oo inta curfiga ah wixii kugu filan ee adig kugu filnaanaya adigii carruurtaadii intaasun qaado wax intaa ka badan ha qaadani ama wixii curfigu dadku yani bil u qaataan oo kale qaado khudii min maalihi bilmacruufi maa yakfiiki wayakfii baniiki adiga iyo carruurtaada wax ku filan ka qaada buud marka xadiidkan waxa uu ina tusinayaa arrimo dhowr waxaa ugu horeeya mas'alada ahlucilmigu ay yidhaahdeen mas'alatu dufr mas'alatu dufrigu waxa weeyaan qofka qof baad xaq ku leedahay ama dayn baad ku leedahay xoolaad ku leedahay qofkaas qofkuu kuu diiday markaa inuu kusiiyo xoolihii ama xaqi aad ku lahayd waxaa suuragal kuu noqotay isagoo aan ogayn inaad xaqaaqi aad qaadatid maalan adduun baad ku lahayd adduunkiibuu kuu diiday inuu ku siiyo dabeetana xoolo uu leeyahay baa gacantaadii soo galay ma ka goosanaysaa lacagtii xoolihii aad ku lahayd ee uu kuu diiday ku siin waayey mise waxa way ka goosan maysid yani xoolihii ma qaadanaysaa isagoo aan ogeyn xoolihii ma goosanaysaa oo ma qaadanaysaa mise qaadan maysid masalada noocaasoo kale oo mas'alatu dufri la yidhaahdo ayaa markaa xadiidkan nabina tusinayaa baa la yidhi ahlu cilmiguna waa isku khilaafsan yihiin culamada qaarkood way baneeyeen waxayna way bannaantay qofku haddii xaqii uu lahaa marka waxa weeyaan uu qofku u diido waa qaadanayaa waa goosanayaa isagoo aan ogeyn xadiiska banaa daliilua gabadhan xaqay aad ku lahayd ninkana waa siin waayay dabeetana xaqaydii waxay ka qaadatay xoolihiisii isagoo aan ogeyn rasuulkuna wuu qiray calayhi salaatu wasalaam culamada qaar ka midna way diideen waxay yidhahdeen ma bannaana marnaba qolal tafsiil bay geliyeen waxay yidhaahdeen qofka xaqiisa uu daahir yahay ee muuqdo sida nafaqa biilkii oo kale oo ninkii gabadhii biilkii dee siin waayey xaqa daahirkee noocaasoo kale ah ee nafaqada ay ka mid tahay haddii qofku uu suurtagal u noqoto inuu xaqiisii qaato si hoos ahaana uu qaato isagoo markaasi qofkaasi inuu ogeyn iyadu way bannaantay laakiin haddii xaqi uuna ahay mid daahira oo muuqdo hadduuna ahay mid khafiya hadduu yahay waa sidii qof kuu dhibtay ammaano oo kale ammaanuu kuu dhibtay meel baad ku yidhi idhig dabeetana markii dambe ayuu dafiray inuu ammaanadiiba ku siiyo ama uu kuu diidayba waxay leedahay xaqa noocaasoo kalea waa xaq qarsoon weeyaan mid daahira maaha oo dee biilkii waa daahiro dadkao dhan ba u wada muuqdaa laakiin kan ammaanadii qofka aad u dhibtay waa adigii qofkuna mid ka dhexeeyaayo waa xaq qarsoon weeyaan sababtiisa way qarsoon tahay waa wadiicadii weeyi taasi iyadu ma banaano qofka inuu qaato waayo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam walaa takhun man khaanaka ninkani markaad ammaanu dhiibtay ee ammaanadii kuu did uu ku khiyaameeyey aduguna haddii ay noqoto markaa in xoolihiisii aad isagoo aan ogan aad ka qaadatid waa khiyaama un weeyaan marka wuxuu leeyay rasuulku walaa takhun man khaanaka cid ku khiyaamay qofkii ku khiyaameeyey aduguna ha khiyaamayni qofkii ku khiyaameeyey ha khiyaamayni haddii caynkaas ay timaadana waxa shar waxa furmaya dee sharba furmaya oo qofka qofka kalu marka xoolihiisi saa uga qaadaya marka xuquuqdii ba laba loo kala qaaday xaq daahira oo muuqda oo dadka o dhan muuqda sida biilkii oo kale way bannaan tahay qofka inuu qaato iyo xaq khafiya oo qarsoon oo labada qof un ka dhexeeya ta noocaasoo kalea in qofku waxa weeyaan xoolihii uu qaato ma banaana ba yidhahdeen waayo qofku nuu ku khiyaameeyey adna inaad khiyaamisid maaha saasoo loo kala qaaday waxaa kale ee xadiidka wayna tusinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadhan markay u timid uu u fatwooday waata wax laisku qabtay ma fatwa mise waa qadaa haddii la yidhaahdo waa fatwo haddii la yidhahdo waa qadaa oo rasuulku wuu kala xukumay abu sufyaan iyo gabadhiisa wuu kala xukumay haddaa la yidhahdo laba laba arrimood ba ka soo baxaya ko qofkii oo maqan in la xukumo iminka abu sufyaan meesha wuu joogin wuu maqnaa abu sufyaan wuu maqnaa oo meesha wuu joogin gabadhiisi unbaa u timid deetana waa la xukumay waxa la yidhi xoolihii wuxuu kugu filan ka qaadon halkan waxaa ka ka muuqanaysaa inay bannaan tahay qofkii oo maqan in la xukumo waxa kale laga qaadanaya halkaasi haddii la yidhaaho waa qadaa haddaa la yidhahdo waxaa ka dhalanaysa iyadana in gabadhina biilkii haddii ninku wax ku filan uu siin waayo ilaa uu xaakimku u ogolaado inaana wax kala qaadan karin yani biilku wax ku filan buu siin waayey waxa shardi ah inuu xaakimku usoo ogolaado waa inuu xaakimku yidhahdaa xoolaha qaado maalan waxaa u suurtagala inay xoolihiisi si hoos ahaan u qaadato isagoo aan ogeyn ma qaadan karto ilaa xaakimku usoo ogolaado ilan rasuulku uu xukumay calayhi salaatu wasalaam sidaasaa ka dhalanaysa haddii laakiin la yidhaahdo waa fatwa haddaa la yidhaahdo sidaa cagsigeeday noqonaysa fatwa haddaa la yidhahdo sidaa cagsigeeday noqonaysaayo gabadh kastaaba haddii ninkii uu biil ku filan uu siin waayo ninkeeda xoolihiisa isagoo aan ogeyn bay qaadan kartaa wax ku filan iyada iyo carruurteedii iyo biilkii u qaadan karta marka fatway noqoto waa iyada iyo dumarkii way sinaanaya dumarka oo dhan fatwadaasay haystaan weeyaan lakin haddaa qadaa la yidhahdo waxay noqonaysa in xaakimku soo marto oo xaakimku soo ogolaado oy tidhahdo xaakimow isanoo kale waxa weeyaan xoolihiisii waan qaadan karaa sigoo aan ogeyn ma ii banaanya ha hadhooda la isqabsado dee xaakimka lasla tegay laakiin haddaan fatwo la yidhaahdo waxa weeye uma baahna xaakimkii ee waxay noqonaysaa inay qaadato xoolihii wax ku filan iyada iyo carruurteedii isigii oo aan ogeyn taas waa iyaduna waa mas'alo waxaa kale xadiidku inadsinaya in qofka la sheegi karo markay xaajadu keensato fatwada iyadoo fatwo dalbaya iintiisa waa la sheegi karaa ama wixii ceeb uu leeyahay wixii ceebe uu leeyahay waa la sheegi karaa goorma min ajli alfatwa ama min ajli alistiftaa maruu qofku ashkatoonayo oo xaakimku ashkatoonayo ceebta uu leeyahay qofku waad sheegi kartaa iminka maxay tidhi ina abaa sufyaan rajulu shaxiixun ninkani waa bakayl oo waa dhabcaal marka ceebtiisii baa sheegtay maxaa ku klifay waxaa ku kalifay fatwadaay doonayso oo su-aasha ma rabta in looga jawaabo nafaqadiinama siiyo muxuu kuu sii waayo de waa nin gacan adag marka gacan adaygii halkaasay ceebtiisii ku sheegtay marka qofku markuu fatwo u dalbanayo hadday keensatay sabab u noqoto fatwadii inuu qofkan laga ashkatoonayo ama qofkan laga qofkan laga ashkatoonayo in qaadiga agtiisii lagu sheego ceebtiisii iyo iintiisii oo ashkataduna ay keensanayso way banaantay haddii kale ma banaana in qofka ceebtiisii la sheega waxaa kale xadiidka laga qaadanaya nafaqadu inay waajib ku tahay zawjkii yacni ninkii inuu dumarkiisii iyo carruurtiisii in uu bayliyaa waa ku waajib oo ka hataa xoolihii dee loo ogolaaday inay marka inay si hoos ahaan u qaadataba hataa markii wax ku filan uu siin waayey wax ku filan markuu siin waayey waxaa loo ogolaaday inay qaadato isagoo aan ogeyn inay xoolihiisii qaadato asalku waxa weye dumarku inu ninka xoolihiisa aynay qaadan ilaa isagoo ogolaada mooyaane yacni xoolihiisa waa ka xaaraan inay qaadato ilaa isagoo ogolaada mooyaane ma banaan laakiin xaaladda noocan oo kalea markuu biilkii uu ku yaraado in macruufa oo waxa weeyaan caada ahaan qofka ku filnaanaya way ka qaadan kartaa xoolihii isagoo aan ogeyn idan la-aan waay عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع وحو مغلي جلبة خصم dood dhawaqeed jalabadu waxa weeyaan ikhtilaat اlaswaat fi اlkhusuuma markii la dooday iyo doodii dadkii doodayay ee wada hadlayay labadii qof ee doodayay ayaa sawdkooda isku dhex darsamay yacni qofna qof kale muu sugin inuu hadlay labadii qof ee wada hadlay kana u hadlaya kana u hadlaya marka hadalkii waa isku dhex darsamay jalabata khasmin dood dhawaqeed oo isku darsantay buu maqlay bibaabi xujratihi qolkiisa ama gurigiisa albaabkiisa ayuu ka maqlay waxaana la yidhi waa guriga umu salamo weeyaan fakharaja ilayhim waa usoo baxay faqaala wuxuu ku yidhi alaa inamaa ana basharun anuu waxaan ahay uun bashar alaad waa litambiih baraaruga weeyaan inamaa ana basharun anu waxaan ahay uun bashar wa inamaa yaatiinii waxaa ii imanaya uun alkhasmu doodii baa imanaysa un falacalla bacdakum waxaa laga yaabaa barhkiin an yakuuna inuu noqdo ablaqa min bacdin barhka kale mid ka aftahansan oo ka fasaaxo badan falacalla bacdakum waxaa laga yaabaa barhkiin an yakuuna inuu noqdo ablaqa min bacdin barhka kale qof ka yani qofka kale qof ka fasiixsan inuu noqdaa laga yaaba oo fa axsibu aan u maleeyo annahu saadiqun inuu run sheegayo intuu hadalkiis ku toostoosiyo in runba sheegayo oo fa aqdii lahu dabeetana aanu xukumo makaa faman qadaytu lahu bixaqi muslimin qof muslima xaqi qofkaan u xukumo fainamaa hiya qiطcatun min naarin waa gobol naarta ka mida un weeyaan ee wax kale maaha falyaxmilhaa ha qaato aw yadarhaa ama ha ka tago yacni waxaanu xukumay waa qayb naarta ka mida wuxuuna lahayn hadda loo xukumo wuxuuna lahayn haddii loo xukumo waa gobol ama qayb naarta ka mida weeyaane falyaxmilha ha xambaaro ha qaato oo yadaraha ha ka tago maaha yani ama qaado ama ka tago takhiir maaha waa litahdiid waa hanjabaad iyo waciid qofka loo samaynayo weeyaan ee maaha qofkii takhiir loo samaynayo oo laleeya kala dooro inaad qaadato inaad iska daysid maya waa loo hanjabaya waxaa le xaq aanad lahayn baba lagu siiyeyba seed u qaadanaysa ha qaadani waay xadiidka wuxuu ina tusinayaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam dood markay u timaado dee inuu waxa weeyaan uu kala xukumayey kolba wixu uga daahiro axkaamta daahirkee u muuqato unbuu xukumayay qofna hoostiisa umu dhadhacaynin waxayna ku tusinaysaa yani siduu rasuulku u ley innamaa ana basharun anu waxaan ahay un bashar yani idinkoo kalea waxaa hadiiska qaar wa kuso aroortay inuu yihi innamaa ana basharun ansa kamaa tansawn xagga hore nan kusoo marnay yan salaadii burku sahwiyey anu bashar baan ahay idinkoo kale ah sad u ilowdiin baan u ilaabaa sad waxu ilaabaysiin baan waxu ilaabaa marka rasuulku waa bashar waxaa halkaa ku baaba'aya ama ku baxaya qowlka odhanaya rasuulka waxaa laga abuuray calayhi salaatu wasalaam nuur baa laga abuuray nuur lagama abuuray bini aadamka wixii laga abuurun baa laga abuuray aabbe iyo hooyaa dhalay aabbihii iyo ho- aabbe iyo hooyo ayaa dhalay sida basharka kaleba loo dhalay oo kale marka waa bashar ilaahay uu doortay subxaanahu wa tacaala oo khalqigiisa u ka dhex doortay weeyaan waxaa xadiisku ina tusinayaa ana xukma alxaakimi laa yuxilu baطila walaa xaraama walaa yuxarimu xalaala xaakimku hadduu shay xukumo shay baطila haddii uu xukumo ama shay xaaraana hadduu xukumo xalaal ka dhigi maayo shay xaaraana hadduu xukumo oo qof uu xukumo qofkii xalaal uga dhigi mayso waa xaaraanun weeyaan waayo isagu dee daahirkiisa runbuu eegayo qofkana doodiisi u dhegaystay qofkana doodiisi u dhegaystay markuu doodihiisa u dhegaystay unbuu qof wuxuu xukumay waxaana laga yaaba qofka waxaa u xukumay xaqaa inuuna lahayn oo qofkan kaleba uu leeyahay laakiin daahirkiisi waxa u muuqatay qofka inuunu leeyahay hadday sidaasi ay dhacdo waxaan aad qaadatay ee aq waxa wey xaqdarrada ah xukunku uu xaakimku uu kuu xukumay xalaal kaaga dhigi mayso ee waa kaa xaaraan mar walba waayo rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofkan u xukum faman qadaytu lahu bixaqi muslimin qof muslime xaqi qofkan u xukumo fainamaa hiya qidcatu min naari waa qayb naarta ka mida un weeyaan waa gobol naarta ka mida ama ha qaataan waa iska tago waxaa kale xadiisku ina tusinaya qofka xaakimkiihi de waa waa dadaalaya waana gafaya yani waa gafaya waxaa laga yaaba inuu gafo isagoo ijtihaadaya gafka ijtihaadka gafku waa inuu ka noqdo min ijtihaad laakiin hadduu u bareero iyadu waa waa qalad gaf inuu u bareero waa xaaraam weeyaan isagoo aan u berherin gafkii buu gafi karaa hadduu gafana waa musiib yani isagu isagu waxa weya ajri buu yeelanaya ajri buu yeelanaya qofkii asiibaana laba ajar buu yeelanaya qofkii asiibi waayaana ee gafaana hal ajar buu yeelanaya sidaa wey can cabdiraxmaan ibni abi bakrata radia allahu canhuma qaala kataba abi aabbahay baa qoray wa katabtu lahu waxaan u qoray ilaa ibnihi cubaydillaahi ibn abi bakr wa katabtu lahu waxaan u qoray ilaa ibnihi cubaydillaahi ibn abi bakr inankiisii cubaydillaah ayaan warqad ugu qoray wa huwa qaadin isaga oo xaakim ka ah bisijistan meesha la yidhaahdo sijistan sijistan waxay ku taallaa baa la yidhi iminka waxaa la dhahdaa baa la yidhi kabul kabulna waxay ku taallaa afghanistan afghanistan ku yaalla halkaasuu xaakim ka ahaa allaa taxkum bayna snayni laba qof ha kala xukumin wa anta khadbaan adigoo cadhoonay anlaa taxkum bayna اnayni laba qof ha kala xukumin wa anta khadbaan adigoo cadhoonay fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo yaquulu leh laa yaxkum laa yaxkumu axadu qof yun yuna xukumin bayna اnayni laba qof dhexdood wahuwa khadbaan isagoo cadhoonay fii riwaayati laa yaqdiyanna xakamu xakam yuna xukumin bayna inayn laba qof dhexdood wahuwa qadbaan isagoo cadhoonaya isagoo cadhoonaya waxba yuna kala xukumin xaakimkii lafdiga hore waxaa iskale muslim marka laga reebo kelmadda ibnu ilaa ibnihi ibniga marka laga reebo fa hiya cinda albukhaariy duuna tasmiyatihi oo halka cubaydillahi bn abi bakr kuma taalo bukhaari ilaa ibnihi ibnigaasina kuma yaalo muslim ibniga bukhaari buu ku sugan yahay lafdiga labaad bukhaari baa iska leh ee odhanaya laa yaqdiyanna xakamun bayna tnaini wahuwa adbaan waay xadiisku wuxuu tusinaya aadaabta laga doonayo qofka wax kala xukumaya qofka wax kala xukumaya markaynu soo sheegno shuruudihiisii aadaab buu leeyahay aadaabta uu leeyahay in laga doonayo xaakimkii waxaa ka mid ah dadka inuuna kala xukumin isagoo cadhonay waayo labadii qofeed kala xukumaysay dee wax la rabo waxay ku hadlayaan iyo xukunkooda qof walba doodiisa inaad dhegaysatid wuxuu ku doodayo iyo waxa uu sheeganayo oo aada weelaysid oo qalbigaaga uu noqday maskaxdaada mid soo jeeda oo si fiican u dhegaysanaysaa si hadhowtalo xukun fiican aad u gaadhin laakiin haddii qalbiguu mashquulsan yahay oo cadho ku mashquulsan yahay qofku cadhood qof markuu cadhoodana maskaxdiisu waa ma fadhido so waxa laga yaba inu si fiican buu dhegaysan waayo ama waxaa laga yaaba hadallada qaar ka mida inay seegaan marka waxa weeyaan inuu labadii qofba si fiican u qaabila laga doonayay ta markuu cadhoonayo sidaas ma soo xasilayso sidaas daraaddeed baan idhi mar haddaad cadhoonaysaa cidnaha kala xukumin waad majliska waad banaynaysaa ilaa inta aad cadhadii kaa degayso cadhaduna noocay doonta ha noqoto sawaaun ha kaana lilah am lilcibaad ilahay dartii baad u cadhootay oo qof baa meel kaga dhacay maxaarimtii ilaahay ama addoomihii ilaahayba kaa cadhaysiiyey oo waxba adiga lagaa cadhaysiiyey cadhadu sida doonto waa ku timaadee haddaad cadhootid mar haddaad cadhootidba oo xaakimna tahay dadka ha kala xukumin baa qalbiga waa maqan yahay waxay culamadu qiyaas qaateen oo la mid a xaakimka hadduu gaajoonayo xaakimkii haddii uu gaajoonayo oo gaajo kulul ay hayso waxba kala xukumi maayo wuxuu doonaya in meesha dee uu kala fasaxo dadkan si fiican u dhegaysan maayo kadalika waxaa la mid ah haraadki oo iyaduna waa la haleeshiyey oo qalbigiiba mashquula gaajo kulul iyo haraadkii kululaa labadaas waxaa la mida isagoo lulloonayaba de waaba lulloonayaaba marka haddii hurda hayso u lulloonayo iyaduna la mid bay noqonaysaayo dee qalbigiiba mashquula waxa ay la midaba yidhaahdeen isagoo saasoo kale kaadidii iyo waxyaabii lamidka ahana ay hayaan wuxuus odhanayaa hore hadalka u dhame inaad kaadi tagsiday kuyagu noocaas o dhan qofku waxay qalbigiisa mashquulinaya oo dhan cadhada bay lamid yihiin sidaa daraaddeed wuu iska ilaalinaya markuu xaaladaha ku sugan yahay waxba ma kala xukumayo ay waxaa la rabaa qof markuu xukumayo inu cadaaladda ku dadaalo oo labadii qof si fiican u dhegaysto marka aadaabtii xaakimka iyo xadiidku inoo tilmaamaya can abi bakrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam alaa unabi'ukum ma idinka warramaa biakbari اlkabaa'iri dembiyada kuwa ugu waaweyn ma idinka warramaa dembiyada kuwa ugu waaweyn ma idinka warramaa alaaan saddex jeer buu ku celiyey alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir saddex jeer buu hadalkaa ku celiyey isagoo oo doonaya dadkiina si fiican u dhegaystaan markuu hadalka saddex jeer ku celiyay alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir dembiyada kuwa ugu waaweyn ma idinka warramaa dembiyada kuwa ugu waaweyn ma idinka warramaa dembiyada kuwa ugu waaweyn ma idinka warramaa qofku si fiican buu qalbiga usoo xaadiranaya u dhegaysanaya hadalka soo socda qulnaa balaa yaa rasuul allah waxaan idhi haa rasuulka ilaahayow qaala alshraaku biاllah dembiyada ugu waaweyn waxaa ka mid ah alshraaku biاllah ilaahay oo shirki loo sameeyo cibaadadii ilaahay uu lahaa oo ilaahay cid lagu laro oo lala wadaajiyo wa cuquuqu lwaalidayn labadii waalid oo lagu caaq noqdo oo la caasiyo wa kaana waxau ahaa muttaki'an waa dangigsanaa ama waa jiqiraysnaa fa jalasa waa soo fadhiistay marka fa qaala wuxu uhi alaa wa qawlu zuur hadalka beenta hina wuxuu ka mid yahay kabaa'irtii iyo wa shahaadatu zuur markhaati beenaalo famaa zaala kamuu zuurin yukariruhaa inuu ku celceliyo labadan alaa wa qawl الzuur wa shahaadat aلzuur hadalka beenta ah alaad waa litambiih alaa hooy ama baraarugaay wa qawlu الzuuri hadalka beentiihina wuxuu ka mid yahay kabaa'irtii wa shahaadaة الzuur markhaati beenaaluhuna wuxuu ka mid yahay kabaa'irtii famaa zaala yukariruhaa kamuu zuurin inuu intaa ku celceliyo xataa qulnaa ilaa aan nihi laytahu sakat hoogiisa miyuu aamuso yani muska aamuso iyagoo u dhibirsanaanaya shafaqatan hadalka ku celceliyey iyagoo uga dhibir samayn inuu iska aamuso waa la fahmeye aad buu uga celiyay kucelinta ku celin waxay kutusinaysaa labadan shay waa laba shay oo dadka iska ay dhayalsanayaan ishraak yani qofku ilaahay u shirki sameeyo uu iska ilaalinaya oo cibaadada ilaahay uu leeyahy cid kale inuu siiyo uu iska ilaalinaya labadii waalid inuu ku isyaan ku sameeyo oo wacaasiyo na uu iska ilaalinaya laakiin hadal beena inuu sheego ama markhaati beenaale inuu noqdo oo qof intuu raaco shay baatila inuu la soo dhiciyo oo markhaati beena uu furo way iska badanaysaa qofku waa ku dhacaya marka qawlu zuurka qawlu zuurka waxay yidhaahdeen culimmadu waxa wanaagsan in lagu qaado shahaatu zuur in loogala jeedo markhaati beenaalaha waayo hadalka beentay keliyihiin waxa weeyaan qofka cadaaladdiisa miridiisu marka qawlu zuurka waxa weeyaan micnaheedu shahaadatu zuur markhaati beenaalaha lifsun baa loogala jeedaa uun qawlu zuurka iyo shahaadatu zuurka waa isku mid uuno waa markhaati beenaalihii weeyaan waa qofkii been ku markhaati kacay marka arrinkiisu waa khatar qofka been ku markhaati kacaya oo isagoo qofkaasi waa faasiq markhaati ma gelayo qofka noocaasoo kaleyi oo qofka markhaatiga beentaa furay lagu ogaado in markhaati beena furayo waxa weeyaan markhaatigiisa la qaadan maayo waa faasiq weeyaan ilaahay caasiyey subxaanahu wa tacaala dembi weyn oo kabaa'irta dembiyada waaweyn ka midana waa uu ku dhacay oo qof xaq u xaq una lahayn qaadanaya buu markhaati u furaya isna waa ogyahay in waxaan una lahayn markaasuu markhaati u furaya wayna badantay waxoogaa lacagaa lagu siinaya waa qar dad waxaba jira dadka u dhaarta yani dha- been buu ku dhaaranaya ta ugu sii daran waaba taas yani qofkiiba been ku dhaarto waxay dunuubtu u qaybsamtaa laba qaybood kabaa'ir iyo sagaa'ir kabaairtuna way kala tagtagsan tahay xagga dembiga yani mafaasiday ka dhalanaysaa iyo aaaarta ka dhalanaysaa kolba siday yihiin bay u kala weynaanaysaa dembi waxa ugu weyn ilaahay oo loo sameeyo fac loo sameeyo ama ilaahay cibaadadu lahaa oo cid kale la siiyo dembi kaasaa ugu weyn cibaadadu ilaahay leeyahay salaada maahaynu tukanayna iyo xajkii iyo soonkii iyo zakadii kuwa maaha cibaadadu way fara badanta wax kastoo ilaahay uu jecel yahay oo uu raalli ka yahay oo hadal ah ama camal ah ama ficil ah cibaada la yidhahdaa marka ilahay baa iskale ilahay geer kala siin maayo dhaartaynu soo marnay baa ka mida ilaahay baa keligii lagu dhaaranaya waxaa ka mida nadarkaynu soo marnay baa ka mida ilaahay keligii baa lagu nadaraya waxaa ka mida dabxigii gawracii ilaahay keligii baa loo gawracaya gawraca cid loogu dhowaanayo laguna weyneynayo ilaahay baa looguna dhawaadaa waxa weeyaan laguna weyneeyaa fasalli lirabbika wanxar wuxuu ilaahay halka ku xidhiidhiyay salaadii iyo gawracii ayaa halka lagu xidhiidhiyey ilaahay u tuko fasalli lirabbik rabbigaa u tuko wanxar isagun u gawrac cid kale waxba ha u gawracin marka gawraciina isagaas kale oo isagunba wax loo gawracaa gargaar dalabkii isagun baa laga gargaar dalbaa kaalmo dalabkii isagun baa laga kaalmo dalbaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adigun baan ilaahu ku caabudaynaa adiguun baanu kelidaa kaa kaalmo dalbaynaa magangelyadana ilaahay baa wax magangeliya magangelyadana kelidiibaa ilaahay baa kelidii subxaanahu wa tacaala iskale yani cibaadadu waa fara badan tahay marka cibaadadaasi in ilaahay kelidii la siiyo haddaa cid kale lala wadaajiyo waxa ay noqonaysaa shirki cuquuqul waalideynkana waa inagii xalay baan filaya ina soo maraynay iyaduna waa waalidkii oo la caasiyaa waa min alkabaa'ir awlaadda iminka joogtaana dee waalidkuna muu tarbiyadaynin oo kumuu tarbiyadinin khayrkii wanaagga iyo daacaadka kumuu tarbiyadinin ayaguna waxay noqdeen in cisyaankaas oo qofku waa ku weynaanaya inuu waalidkiisii caasiyo inuu maqlin markhaati beenaaluhuna waa ka uu keenay sheekhu baabkae la aqbali maayo qofka markhaati beenaalaha ah markhaatigiisa la aqbali maayo dembi weyn buuna ku dhacay haddaba demb dunuubta waaweyn iyo dunuubta yaryar see loo kala soocaya dunuubta yarar waxaa lagu dhaafaa dunuubta yarar waxaa lagu dhaafaa hadduu dembi yar qofku ku dhaco waxaa lagu dhaafayaa weysadii baa lagu dhaafayaa istikfaartii baa lagu dhaafayaa salaaddii aad tukanaysa baa lagu dhaafayaa kuwaasaa lagu dhaafaya oo ilahay kaaga dhaafaya intuuna qofku uuna daa'imin haddii dembiga yar aad daa'imtid dee wuu fara badanaya fara badanaya fara badan ilaa marka dambe uu noqdo dembi weyn waayo qururuxan yaribaa buurtuba qururuxun bay iska tagtay iyo dhagaxaan yaroo la isku geeyay unbay buur weyn ku noqotay marka waa saas u weynaanaya waxaa lagu kala soocay waxay yidhahdeen ahlucilmigu sida sheikhulislaam oo kale kullu maa fiihi xaddun fi اdunya dembi kastoo addunyada xad loo sameeyey waa kabaa'irtu ka midi zinadii oo kale sariqadii khamrigii oo la cabo qadafkii oo qofkii oo hadal lagu zina lagu gano xuduud bay wada leeyihin waa kabaa'ir weeyaan aw waciidun fi laakhira ama waciid baa loo dhigay waxa qofka caynkaa sameeyaa naartuu gela waxaa ka mid a qofkii naftiisa dilay xagga horen kusoo marnay xaramtu calayhi ljanna jannadii baa laga xaaraam yeelay waa min alkabaa'ir qofku naftiisa inuu dilo ama waxaa lagu soo khatimay lacnad qofka caynkaa sameeya waa malcuun waa malcuun baa la yidhi waa la nacdalay ama ilaahay baa u cadhoonaya waman yaqtul mu'minan waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha wagadib allahu calayh walacana ama qofka waxaa laga anfiyey iimaanka oo waxaa la yidhi qofkaas iimaan ma laha iyaduna min alkabaa'ir bay ka mid tahay sida oo kale jannadii baa la geli maayo qofkaas qofka waxaa sameeya jannadii geli maayo dembigaas waa min alkabaa'ir daabitka noocaasoo kale u dejiyey can ibni cabaas radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal low yucطa annaas dadka haddaa la siin lahaa bidacwaahum waxay sheegtaan bidacwaahum dacwadooda haddaa la siin lahaa oo qofku wuxuu sheeganaya haddaa la siin lahaa laddacaa naasun dad baa sheegan lahaa dimaaa rijaalin rag dhiigood iyo wa amwaalahum xoolahoodii walaakin hase yeeshee alyamiinu cala lmuddaca calayh dhaarta waxaa laga doonayaa qofkii muddaco calayhi ahaa qofkii lagu doodayay low yucطa naasu dadka haddaa la siin lahaa bidacwaahum waxay sheeganayaan laddaca naasu dad baa sheegan lahaa dimaaa rijaalin rag dhiigood iyo wa amwaalahum xoolahoodii walaakina alyamiin cala lmuddaca calayh dhaarta waxaa laga doonaya qofkii la haystay baa laga rabaa inuu la yimaado xadiisku wuxuu sheegayaa qof walba wuxuu ku dooday haddaa la siin lahaa rag baa waxay sheegan lahayen dad rag baana laga dilo dhiig bay sheegan lahaayeen oo ree hebel baa rag laga dilaya dhiig baan ka doonaynaa bay odhan lahaayen ama hebel baa lacag iga haysta oo lacag buu markaa ku sheegan lahaa haddii qof walba wuxuu sheeganaa la siin lahaa lakiin caynkaa maaha maxaa la samaynaya waxaa la samaynaya labada qof markas qabsadaan markuu qof qof shay ku qabsado oo wax ku sheegto waxaa laga doonaya marka hore bayina caddayn baa laga doonaya waxa leeya caddayn baa lagaa rabaa inaad qofkan xaqan aad ku leedahay caddayn baa lagaa doonaya waa inuu caddayn keena markhaatiyaal buu keeni doonaa caadilina ama wuxuu keeni doonaa waxyaabaha kale caddaymaha ka mid a oo iminka dee jiro oo kale waraaqaha oo kale iyo wahaaiqdu iyo rahankii iyo yani shay caddayn ah oo caddaynaya qofka inuu marka wa qofka waxaa ku leeyahay waa inuu la yimaada hadduu keeni waayo qofkii la haystay muddaco calayhiga ahaa baa dhaaranaya waxaa la leeyahy adigu dhaaro inuu ninkana xaqa anu kugu lahayn isna waa dhaaranaya hadduu dhaarto xaqi ku yeelan maayo xaqi ku yeelan maayo saasa loo kala soconaya hadduu isagu dhaartii uu diido ahlucilmigu waxay dhahdeen dhaarti waxa lagu soo celinayaa muddicigii muddicigaa la odhanaya adu dhaaro oo xaqi yeelo haddii uu dhaarto xaqii buu yeelanaya marka calaa ayi xaal labadii qofee wax isku qabsaday ama qofkii wax sheegtay caddayn baa laga doonaya qofka hadduu wax sheegto oo qof ku qabsado u waxaasan ku leeyahay ama waxaasan ka doonaya caddayn baa laga doonaya hadduu caddayn keeni waayo kii la haystay baa dhaaranaya saasa lagu kala baxaya marka haddii kale lama kala baxeen oo qof waliba wax buu sheegan lahaayo wixuu sheegtunba la siin lahaa oo bilaa caddayn baa lagu siin lahaa marka waa caynkaas marka xadiisku wuxuu asal u yahay ama qaacido u yahay xoolaha ilaalintoodii iyo dhiigga ilaalintoodii si aan qof waliba wuxuu doonayo una u sheeganin kitaabu lacimati waxa uu kitaab yahay acimadi acima waa markaa cuntooyinkii iyo wixii la cunayey iyo wixii la cabayay acima waa jamcu طacaam waxaana logala jeedaa maa yu'kal wayushrab wixii la cunayey ama la cabayey marka waynu soo yar khulaasaynayna axkaamta si aynu axaadiida u dulmarno wixii la cunayey wixii la cabayey asal waxa waa inay xalaal yihiin shay kasta oo la cuno iyo shay kasta oo la caba asalku waa xalaal waxa asal waa inay xalaal yihiin huwa aladii khalaqa lakum ma fi اlardi jamiican yani ilaahay baa u abuuray dadka subxana waxa dhulka ku sugan oo dhan marka adilo fara badan kuso aroortay wayna tusinaysaa in waxaa la cunayo waxa la cabaya xalaal yihiin asalkoodu ilaa shaaricu wuxuu ka soo reebay ee uu yidhi waxa waxaas waa idinka xaaraan asalku waa xalaal waxa la cunaya waa xalaal iyo waxa la cabaya ilaa sharcigu wuxuu inoo diiday mooyaane ee uu yidhi waxaas in la cunaa waa xaaraan waxaana in la cabaana waa xaaraan marka qawaacid bay culimadu kusoo koobeen waxay yidhaahdeen ana kulla طacaamin طaahirin laa madarata fiihi fahuwa mubaax cunto kasta oo daahira oo aan nijaasaan ahayn oo wax dhibaato inuu ku jirinoo qofkii bini aadamkaa jidhkiisii iyo caafimaadkiisii waxba aan dhibaato aanu geysanaynin waa mubaax cuntadii nijaasta ahayd waa xaaraan sida maytadii oo kale iyo dhiiggii oo kale saaladii oo kale khamrigii oo kale iyo waxyaabahii la midka ahaa kuwaas ayagu waa waa nijaas weeyaanoo waa xaaraan oo saasuu xaaraan ku noqonaya wixii nijaasta waa khabiif xurimat calaykum almaytatu waaddamu walaxmu lkhinziir waxaa laydinka xarimay maytadii oo baktigii ah iyo dhiiggii iyo laxmu lkhinziir oo ah hilibkii doofaarka ayaa laydinka xarimay marka dee maytadii waa nijaas marka waa xaaraam mooyaan marka wixii hadduu nijaas noqdo waa xaaraam sida oo kale haddii shaygu yahay shay qofkii dhibaateynaya caafimaadkiisa dhib u keenaya ama jidhkiisa dhib u keenaya iyadana waa xaaraan sida suntii oo kale shay sun ah qofka hadduu cabo ama uu cuno de ama caafimaad darru ka qaadaya ama waaba ku dhimanayaaba marka in la cuna ama la cabo waa xaaraan waxaa la mid a khamrigii khamrigiisna wuxuu keenaya qofkii caafimaad xum u keenaya waxaa la mid a iyadana sidaasoo kale khamrigii marka la yidhaahdo de waaba nijaas isagu dhinacaasna waa kasoo gelaya xagga caafimaadkana waa soo gelaya waxaa la mid a sigaarka waxaa la yidhaahdo oo sigaarku waxa weeyaan dee dadkii dhibaata u keenaya caafimaad daruu keena xanuuna laga qaadaa waa in laisku waafaqsan in yani kacabin laftiisaba qasanba inuu markaa caafimaad darre leeyahay isaguna waa xaaraan oo wuxuu xaaraan ku noqonayaa dee nijaas biyuuna noqonin be daahir ba ha noqdee laakiin dhibaatuu keenayaa naftii marka maadaama naftii dhibaato ku keenaya caafimaadkii waa xaaraan in la cabaana waa xaaraan in la iibiyaana waa xaaraan oo laga ganacsadaa oo qof ka ganacsanaya waa nin ka ganacsanaya xaaraan weeyaan kii cabayna waa nin xaaraan cabaya weey culimmaduna waa isku waafaqsan yihiin inuu xaaraan yahay yani nin culimmadii muslimiinta ka mid a oo iyo waa xalaal maba jiraba marka qofku ilaahay subxaana wa tacala ku ibtileeyey inuu ilaahay intuu baryo marka waxay u kaalmaysto inuu iska daayaa wanaagsan ka ka ganacsanayana risqiga xalaasha ah walow in yarna ha ahaatee inuu xalaal raadiya wanaagsan oo iska daayo ilahay dartiisa kaga daayo ilahay ba wuxuui walaa tulquu biaydiikum ila atahluka walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima marka aayadaha qur-anka waxayna tusinaya qofkii naftiisa inuu dilaa ama wax dhibaato u keenaya inaana banaan xataa caqligiisa wax dhibaato u keenaya uma banaan khamrigii waxa loo yaaba loo xarimo waxaa ka mid ah caqligii qofkii bini aadamka ahaa buu fasahaadinaya oo uu xumaynaya oo dhibaato u keenaya marka waa la xarimo caqligiisa waa la ilaalinaya caafimaadkiisa baa shareecadu ilaalinaysaa maalkiisa bay shareecadu ilaalinaysaa marka waxyaabahaasoo dhan wixii dhibaato qofka u keenaya marka waa laga xarimay waxay idhahdeen ahlu cilmigu alacimatu lmubaaxatu calaa nawcayn waxyaabaha mubaaxa ah waxa la cunaya ee mubaaxihi waa laba qaybood xayawaanaatun wa nabaataatun waa xayawaan iyo nabaat wuxuu dhulka soo baxayay sida midhihii iyo markaa zaracii iyo wixii lamidka ahaa wixii aan xayawaankaasi iyo markaa midhaha midhahaasiiba midhaha wixii aan dhibaato aan lahayn ama dhibaato aan qofkii ku keenin oo xalaal midhaho dhan waa la cunaya wuxuu dhulka ka soo baxya oo dhan waa la cunaya wixii aan qofka dhib naftiisa u keenin xayawaankii wuxuu u qaybsamaa laba qaybood xayawaan badda ku nool iyo xayawaan berriga ku nool xayawaanka badda ku noole waa wada xalaal kiisa meydka ah iyo kiisa dhintay wixii badda ku noole waa xalaal weeyaan kiisii baktiga ahaana waa xalaal buu noqonaya kiisa noole lasoo qabsadaana ee lasoo gaadhsadaana xalaal weeyaan waxaa soo hadhay xayawaankii berriga xayawaanka berrigii isna waa mubaax asalkiisu waxa la yaha xayawaan berriga ku nool o dhan waa mubaax in la cunaa ilaa anwaac shaaricuu diiday mooyaane waxyaaba shaaricuu diiday mooyaane marka kuwaa laga soo reebo wixii kale xalaal bay noqonaya waxaa ka mid ah alxumur alahliya dameeraha inala jooga hilibkoodu waa xaaraan axaadiidta soo socotana nooga iman doonta oo nebigu wuu diiday calayhi salaatu wasalaam dameeraha hilibkooda in la cuno culimaduna waa isku waafaqsan yihiin waxaa kale xayawaanka berriga isna xaaraan noqonaya oo shaaricuu xarimay xayawaan kasta oo leh waxa weeyaan mici micidaana ku ugaadhsanaya xayawaan kasta oo mici leh oo micidiina ku ugaadhsanaya waxa weeyaan isna waa xaaraan mici weynu i leeyahay ta labaad weynu ku ugaadhsanaya oo weynu mid ku ugaadhsanaya waa dugaagii weeyaan waayo rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam can kulli dinaabin min asibaac mid kasta oo mici leh oo dugaagi ka mida oo ku ugaadhsanayaa dugaagi kaas micida leh ama kuwa waxaa laga soo reebay addabc dabcigana waxa la waraabaha waraabaha laga soo reebay oo culimadu waxay idhahdeen waa laga soo istinooday xayawaankaasi micida leh ee micidii ku ugaadhsanayaa ee la xarimay waraabaha laga soo reebay marka waraabihii isagu wuxuu noqonayaa in la ugaadhsadaa xalaal bay noqonaysaa waxaa u daliilay xadiidu jaabir amaranaa rasuulu llahi sal ly slama biakli dabc yani rasuulku wuxuu noo ogolaaday in aanu cunno waraabihi marka ibnuqayim wuxu ley raximah llah inama xarama ma lahu naw min asamaci alcaadiyati bidabciha kalasad waxyaabaha dugaagga ka mid a ee micida leh ee caada ahaan la xarimay waxaa ka mid a asadkii oo libaaxi ah libaaxi waraabuhu isagu wuxuu leeyahay fainama fiiha axad lwasfayn laba sifo mid ka mid a ayaa ayaa ku sugan wa huwa kownuhaa datu naabin walaysa walaysat min asabaac alcaadiya mici waa leeyahay waraabihii laakiin ka mid maaha dugaaggii caadiga ahaa maaha dugaaggii caadiga ahaa libaax oo kale ahaa maaha dugaaggana waxaa loo xarimay awoodda uu leeyahay a ah dugaagnimada oo qofkii cunaa wuxuu yeelanaya awooddiisaasoo kale markaasaasa loo xarimay uu leeyahay waraabihii lakiin caynkaa maaha hadal noocaasoo kale ayuu sheegay marka calaa ayi xaal daliilka saasuu gu yimi shimbirihii waa mubaax dhammaantood waxalle waxa shimbir la yidhaha waa mubaax in la cunaa marka laga soo reebo wixii sharcigu diiday oo waxaa la xarimay shimbiraha iyagu waxa weeyaan cidiyaha leh ee ciddidii ku gaadhsanay sida baaskii oo kale iyo saqarkii oo rasuulku alayhi salaat waa diiday can kulli dii naabin min asibaac wa can kulli dii mikhlabin min adayr shimbir kasta oo iyadu markaa ciddi loo ciddidii ku gaadhsanaysa waxaa kale shimbirihii xaaraan noqonaya shimbiraha cuna baktiga baktiga shimbiraha cunaa iyaga in la cunaa waa xaaraan waayo iyagu waxay cunayaan wax dee khabiisa oo aan wanaagsanayn waxaa kale xayawaankii xaaraan noqonaya maa yustakbath wixii marka horeba dee aan wanaagsanayn sida jiirkii oo kale iyo xasharaadkii iyo kuyogala midka waa mustakbath weeyaano iyagu waa xaaraan iyaguna in la cunaa wuxuu leeyay sheikh اliسlam iبnu taymi raximah الlah akl الxayaaة واlcaqaari caqaaridtu marka waa hangaralihi hangaralahan marka xagga dambe wax ku qaniina kaas weeyaan kaa cunitaankiisu waa xaaraan mujmicun calayh waana lagu ijmacsay in la inay yani waa culimadu isku raacay inuu xaaraan yahay faman akalaha mustaxila laha qofka cuno isagoo xalaashaday waa la waxa la odhanaya toobadkeen qofka ictiqaada inuu markaa shaygaasi toobadkeen baa la odhan aduu toobadkeen waa la dilaya qofka ictiqaada inay xaaraan tahay laakiin cuna waa faasiq ilaahay caasiyey waxaa kale xaaraan noqonaya bay yidhahdeen culimmadu xayawaankii wixii uu iska dhalay xayawaan hilibkiisa la cuno iyo xayawaan hilibkiisa aan la cunin sida baqashi oo kale boqosha waxaa iska dhalay dameerkii iyo iyo markaa faraskii ayaa iska dhalay marka maadaama oo dameerkiina in la cunaa waa xaaraan faraskii in la cunaana waa xalaal labadaasaa iska dhalo midna xalaal yahay cunitaankiisii midna cunitaankiisii xaaraan yahay marka waxaa la siinayaa oo la xoog badnaysiinaya dhinaca xaaraanta marka xaaraantii baa la haleeshiinayaayo waxau noqonayaa xaaraan isaguna in la cunaa waxay kusoo ururiyeen waxay kusoo ururiyeen xayawaankii marka waxa weeyaan la diiday in la cuno lix shayba kusoo ururiyeen marka imika saa usoo sheegnay wixii naskuu caddeeyey sida dameerihii oo kale wixii xad mucayan ama daabid loo sameeyey waa sidii dugaaggii oo dhan dugaaggii ee dee micila micday ku ugaarsanaya iyo shimbirihii ku ugaarsanayay markaa cidyahoodii sida baaskii oo kale iyo xayawaankii cunaya baktiga sida tukihii oo kale iyo kuyoga lamidka ah shimbirihii yani baktiga cunaya iyo wixii marka horeba ahaa khabiifka ee xumaa ee aan aan wanaagsan sida jiirkii oo kale iyo iyo caqrabkii oo kale angaralihii iyo wixii uu iska dhalay wixii hilibkiisa la cuno iyo midaanusa baqashii oo kale iyo shaaricu wuxuu ina faray in la dilo shaaric wuxuu yihi hala dilo waxyaabaha la yidhi hala dilo iyo kuyoga la yidhi yaa la dilin sharcigu uu yihi yaa la dilin bisadii oo kale in la dilo waa xaaraan in la cunana waa xaaraan shayga la yidhi yaa la dilin in la in markaa la cunana xaaraan bay noqonaysa shayga la yidhi ha la dilo amarna lagu sii in la dilo jiirkii baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa alwazar oo ah markaa muxuu ahaa qoratadii iyo kuyoga lamidka ah waxyaabihiina la alkalb alcaquur aygii baa ka mid ahaa kuyoga noocaasoo kalea waxay noqonaya iyaguna xaaraan bay noqonaya dawaadbidda noocaasoo kalea ayay culimmadu u dejiyeen raxmat ullaahi calayhim waxay ka soo reebeen waxay yidhahdaan jallaalada oo waxa weeyaan nimcooleydii geelii adhigii iyo lo-dii iyo waxyaabihii kale ee la cunayay oo dhan sida markaa fardihii oo kale ama digaaggii oo kale kuyoga noocaasoo kale ay bannaan tahay in la cuno waxaa laga soo reebay jallaalada waxa la idhahdo waxa weeyaan waa xayawaanka nijaasta cunaya weeyaan digaaggii hadday nijaas cunayaan xashiishka ay daaqayaan amaba geelii saasoo kale ay cunayaan nijaas ama loodii nijaas ay cunaysa ama riyihii iyo adhigii ay cunayaan nijaas ay cunayaan carafkay cunayaan markuu noqdo nijaas in la cunaa xaaraan bay noqonaysaa caanahoodii in la cabaana xaaraan bay noqonaysaa ka maxaa lagu daahirinaya waa la kaxaynaya waxaa la geenayaa meel marka waxa weeyaan dee caws iyo daaq leh oo wanaagsan halkaasa markaa muddo lagu haynaya digaagga oo kale waxa dhi saddex cesho ayay ku daahiroobayaan jidhkoodii wixii intaa ka dambeeya waxay noqonayaan markaa in la cuno way xaaraan noqonayaan adhigii waxaan filaya iyaguna meelahaas bay noqonayaan lo-dii afartan cisho meelahaas ayaa lagu sheegay afartan cisho markay daaqdo ayaa jidhkeedu soo noqonaya hilibkeedina xalaal buu noqonaya nijaas noqon maayo caanaheedina saasoo kale xalaal buu noqonaya nijaas noqon maayo basasha iyo toontii qofkii masaajidka imanayay basasha toonta waa xalaal lakiin qofkii masaajidka imanayay jamaca imanayay maadaama ur ay leedahay waa makruuh weeyaan xagga horena aynu kusoo marnay siduu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii geedkaa cunay falaa yaqrabanna musallana masaajidkayga ama meeshaan ku tukanayno yuuna u soo dhowaan marka inahaas ayuu kusoo ururayaa wixii maaragtay cuntadii xalaasha ahayd asalku marka waa xalaal weeyaan wixii la cunayey iyo wixii la cabayey iyo wixii la xidhanayay intaba waa xalaal ilaa sharcigu wuxuu inoo diiday mooyaane عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن مغ رسولك إلهي يقول له وأهوى النعمان نعمان وحو كفو كهو بيي بإصبعيه لبدي سي فراد إلى أذنيه وحو كو إشارة لبدي سي فراد وحو كو إشارة إلى أذنيه لبدي سي دقوضو ساسو قتل ماما يعني وام مقلبو قلت شيدا أنا رسولك مغلي إن الحلال حلاش بين ويعدها والحرام wlxaraama bayinun xaaraantuna way caddahay xalaashu way caddahayo kuwa aynu soo sheegnay baa ka mid a marka waxa weeyaan nimcoleydii geelii arigii lo-dii malabkii caanihii khudradii wixii la cabayy wixii la xidhanayy oo xalaal wlxaraam bayinun xaaraantuna way caddahayo waxaa ka mid a markaa khamrigii baa ka mid oo khinziirkii baa ka mid oo xariirtii oo raggu xidhaan baa ka mid oo dahabkii oo raggu xidhaan baa ka mid a waxaa ka mid a hiibadii xanti baa ka mid oo diradiraalihii baa ka mid oo xiqdigii iyo xasadkii baa ka mid a iyaduna way caddaha oo sharcigu waa caddeeyey wa baynahumaa labadaasi xalaashii iyo xaaraantii umuurun baa ahaaday mushtabihaatun isku jira arrimo aan la kala saarin ma xalaalba ma xaaraanba xalaashu way caddahay xaaraantuna way caddahay waxaa jira haddaba arrino udhexeeya oo xaggii xalaashina aan la haleeshininoo qof ka sheegsan yahay ma xalaalba xaggan kalena u leeyay ma xaaraanba kaa mushtabihaat bal ma kala cadda xalaasheeduna ma cadda xaaraanteeduna ma cadda arrimo noocaasaa jira haddaba arrimahaasi laa yaclamuhunna ma oga kaiirun min annaas in fara badanoo dadka ka mid yahy halkan waxaa ka muuqata markaa dadka in ka midigu og yihiin weeyaan oo culimmadii laakiin dadka bedidoodu ma garanayaan xalaal iyo xaaraan dhinacay u saaraan laa yaclamuhunna ma oga kaiiru min annaas in fara badanoo dadka ka midi maxaad samaynaysa marka hadda shaygii xalaasha ahaa ee ku caddaaday waad waad xalaashanaysaa wixii xaaraanta ahaa waad ka dheeraanaysaa shaygii aad kala saari weyday faman ittaqa shubahaat qofku waxaa isku jira iska ilaaliya istabra'a wuxuu beri yeelay lidiinihi diintiisii wa cirdihi nasabkiisii sharaftiisii diintiisa labadaba waa beri yeelay iskaga dheeraada dac maa yuriibuk ilaa maa laa yuriibuk wixii ku shaki geliya iskaga tag waxaan ku shaki gelinin xaggiisa u kac waman waqaca fi shubahaat qofka waxaa isku jira ku dhacaa waqaca fi lxaraam xaaraamta ayuu ku dhacay ka raaci waa sidii ninkii xoolaha ilaalinayay yarcaa xawla alxima xoolaha wuxuu ku ag ilaalinayaa seeraha hareerihiisuu ku ilaalinaya haddaad adhigii beerta hareeraheedii aad keentid de way ku dhici doonaan marka dambaba laakiin haddaad ka fogaysid de waad ka badbaadinaysaa ka raaci waa sidii ninkii markaa adhi jirka ahaa ee yarcaa xawla alxima seeraha hareerihiisa ku ilaalinaya xoolihii yuushiku waxa dhow an yartaca fiihi inuu daaqo oo ku dhaco beertii arigiiba ku dhacaya alaa hooy dadow wa ina likulli malikin ximan boqor kasta wuxuu leeyahy seero boqor kasta wuxuu leeyahy seeruu leeyahy alaa dadow wa ina xima allahi maxarimu ilaahay seerihiisu waa waxyaabuu xarimay weeyaanoo yaan loo soo dhawaanin seeraha yaan loo soo dhawaanin waa maxaarimtii weeyaan alaa wa ina fi ljasad jidhka waxaa ku jira mudqatan waslad yar baa ku jirta idaa salaxat markay wanaagsanaato salaxa aljasadu kullu jidhka oo dhan baa ficnaanaya wa idaa fasadat markay xumaatana fasada aljasadu kullu jidhka oo dhan baa xumaanaya alaa wahya alqalb waa qalbiga weeyaan qalbigu waa waslad yaroo jidhkeenna ka mida oo ku jira qalbigu hadduu hagaaguu fiicnaado jidhka oo dhan baa wanaagsanaanaya oo oo ficnaanaya hadduu xumaado jidh o dhan ba xumaanaya micnaheedu waxa weeye qalbigu waa meliku lacdaa xubnahan waxa boqor u ah oo hogaaminaya qalbigaa hogaamiya qalbiga hadduu hagaago khayrku ku hogaaminaya xubnihii oo dhan ba hadduu qalbigu xumaadona de sharku ku hogaaminaya oo jidhka waa xumaanaya marka qalbigu waa meliku lacdaayo xubnaha boqorkoodu waa qalbiga wey saasuu rasuulku leeyahy alayhi isalaatu wasalaam haddii xubintaa yar wanaagsanaato jidhko dhan waa ficnaanaya xubintaa yar hadday xumaatana jidhko dhan wuu xumaanaya marka qalbigiina waxaa dega maxay iimaanka ayaa dega marka xadiidkan axaadiida waaweyn buu ka mid yahay ahlu cilmiga yidhaahdeen afar xadiid iyo qawaacidda shareecaduba kusoo ururtaa afartii xadiid mid kamida weeyaan habeenka darsiga soo socdan insha allah ku celin doonaa sal allah maxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin